adeer horta waxaan rabnaa inaan ka hadlo waxa waaye cabasho ka dhacday xaafadda tawfiiq iyo xaafadda la yidhaha tawakal xaafaddaas dhibaatadaasuna mid hadda bilaabatay maahan waa mid soo jireen oo ilaa afartii sano dowladdu waddanka ka jirtay steb steb dadka ugu dhacaysay ayadoo wixii dhacay aan wax looga dacwoodo la arag iyo wax kaa qabta toona dad iska soo shaqo tago oo usoo shaqo taga dadkaas dhibanayaasha oo gaajadu dubatay ayaa maalin iyo habeen dhibaatadu ay taagan tahay maalintii waa loo soo shaqo tagaa oo waxaa loo soo doonaa nolol maalmoodkeeda annaga nalka raadiyaa dhaqaalaha naan awoodu lahaynaa nalaka qaadaa gabadha suuqa aada wax haystaa laga qaataa kan isbitaalka ardayga mobileka laga qaataa kan maaragtay laamiyeeriga iyo jiingad meel ku dhisanaya inta la kortaga laga degsado wax alla wax raba laga qaataa adeer dhibaato baahsan ayaa intaas afartaas sano socotay gudoomiyeyaasha isba bedelay midii kii hore markii uu wadanka haystay ayadoo dhibaatadaas taagan tahay qalbiga waxaa lagu haystay dadku war waa isbedeli doontaa oo mid kale ayaa ilaahay war la iska samro midkii bedelay oo lalahay kanaa karoon iyo kii ka dambeeyo hadda haysta geelay ugu tunta hal aan ku idhahdo ma jabta kuma jirto dhibaatadu waa taagan tahay hameenkiibaa loo soo dhacaa guryaha loo soo dhacaa waxa u soo dhaco maa niman qowlaysata oo lix toddoba shan sideed isku raacaya waxay wataan calaamaddii dowladda waa ciidan dowladeed tuutay wataan boosh iyo qori bay wataan waa ciidamadii dowladda waxaana dhacaya waa ciidankii maamulkaas ka jira dowladda ka jirtay cid looga dacwoodo ma leh calaamad kasta ha lahaadeen qaar baa waxay wataan macawisyo iyo booshash qaar baa waxay wataan tuuto kale nuuca ayuhu nuucay wataan gaadiid ma wada kartid dariiqii aada marto mar midaa qori la taagan wuu ku baaranayaa wuxuuna ku weydiinayaa waxuusa shaqo ku lahayn oo ay ka mid tahay tirismi talaale iyo canshuurta baabuurta war adugu malihid taraafikna maahid shaqana kuma lihid maxaad ugu haysataa halkaas kuu raysanay haddaad eragaas tidhaahdid waa xayiran tahay haddaad tidhaahdid dembi aanugu haydaa igey meel ama saldhig beliis ama meel maamul ka jirana kaa yeeli maayo ilaa aad u turtid wixii uu ku weydiisto dhibaatadu waa baahsan tahay waa afar sano annagoo adkayso weyne oo dhibaatadaas u nahaydo ayaa waxaan u nimid odayaasha xaafadda waxaan ku talagalnay bal inaan maamulka dalka ka jira aadno oo degmada tagno waxaan u tagnay ninkii degmada dhibaatadaan uga sheekaynay war waa la hoyo waaye war waa la harhso waaye war naag waa adeega weydi war oday meel waa aadi waaye war baabuur waa la wada waaye war meel walba islaara noo taal war maxaad ka qaban kartaa midda kale asagoo sheeganaya maamulkii degmada uu leeyahay waxaa guddoomiyihii degmada ama maamulada ka sii koreeya oo ka waaweyn haba yaraatee afartaas sano wax dadkaas dhibaatada kudhe u kuurgalay oo waraysi ugu yimid ma jirto kan degmada uma imaan kan kasii ka sarey uma yimaado hadday golo baarmaan tahay ma warsadaan hadday golo wasiir tahay nooma yimaadaan hadday saraakiil kale tahay nooma yimaadaan waxaa noo yimaado qowlaysato ayaga xaggooda ka socoto dadka boobta dhibaatada intaas laga ka haysata kii markaan u tagnay waxaan ku nidhi war annagoo dhibkaasaa naga haysta degmadii adiguna guddoomiyahiaa tahay war maxaad loo qaban kartaa wuxuu nugu yidhi waxu wacay laamaha meesha ka jira intaan markaan hadalka u sheegnay ayagii markii u yimaadeen u weydiiyo yidhi nimankaan cabashadaas ayay meesha iigu keeneen ka warrama intaan sheegnay sheegeen waa sax yidhahdeen ma aynan qarin bal anaa wax ka qabanaya laakiin waxaan laynka rabaa u yidhi lacag jinni ku saaroo meela ka sotaanoo bixiya war ma hoyano oo hamiin ma naqaan oo maalin ma naqaan oo nin hamiinkii gurigiisa istirax ku seexda ma jirto oo nin walba soo jeega waagu u bariyaa oo gabdhihiyaa la kufsanayaa oo calabadiiaa nalka qaatay war waa maxaa lacagtaadna weydiinaya maxaase lacag dadka lagu weydiiyaa haddiiba canshuur jirto maxaa lagu weydiiyaa waa in dadku helaa nabadgelyo waa inuu helaa caafimaad waa inuu helaa biyo waa inuu waxbarasho helaa aas-aasigii midna lagamaayo hal wax oo maanta la dhigi kara dadkaasaa loo qabtay haba yaratay nin asaga iyo mid ka sare ma jirto dhibaatada eer waa taagan tahay nimankii saas ahay dadka dhibka ku hayay ayagoo baabuur wato lacagtii doonayo dadkii qafaalanaya saddex saac iyo bar markii la gaaro ilmaha iyo naagaa baabuurka lagu guraa meelaa lagu xidhaa madax furashaa loolayla lacagta iska shuba waa dhibaato weyn ma anaa arag wax la arkay oo la maqlay maahan ilmo iyo naago inta la kaxaysto madax furasho meel lagu xidhanayo ayadoo maamul dowla la sheegayo adduunyada wax ka dhacda ma ahan ninkii odaga ahayoo saakay shaxaad tegey ilaa meel loo shaqo tagaan lama arkee alla leeyahay ilmahaaga naagii waxay iran yihiin ee lacagtaa soo shub adeer arrinta noocaasa dhibaatay abuurtay ama abuuri doonta ama haddaba taagan wax la qaadanayo maahan waxaan qaadan karna maahan waxaan yeeli karna maahan dhibaato kasta oo dhibaato abuurta oo dhacda waxaa abuura dadku markay joogi waayaan oo naso waayaan oo godka biyugu galaan folkaana qarxe qarxa baa taagana adeer maamulka waxaan u sheegaynaa adduunka ka jira dalka ka jira haddii uma jiro arrintaas ayada ah oo cabashada aan ka cabanayno inay wax ka qabtaan lacagta la sheegaayo ma qaadanayno mana ogolin waayo waxba nolol kugu qaban maayo jaab qofay ku socotaa saddex iyo afar iyo shan gooraan lal ka qaaday waxna nolol kuma qaban qashin lama qaado wadda nolol kuma qabto waxna loo qabta lama arko nin jeebkiisa maalin walba ma buuxi karno adeer ma ogolin mana qaadanayno bismi illaahi araxmaan raxiim waxaad maqlaysaan cabashada dhowr nin ka hadashay oo wax jiroo joogto ah waxay salka ku haysaa qoray baan haystaa waxaad haysato haddaadan ii dhiibin waa kaa dhacaya naagtaan xidhaya carruurtan qafaalaya ninbaa wuxuu yidhi dulli lagu dhaqyay dawladdii daacad laga saariye danaani iyo ninkii ii daraa lagu dambaysiiye dabcigaan arkaynaa haddaan dana kalu meerin dib bay noqon inay laba degmadu kala daredhabi waxa aan sheeganayno hadda taagani inta waa ka weynaanaya dad baan nahay nool waxaan nahay dad jira waxaan nahay dad wixii wanaaga iyo wixii adigula dadnimaa iyo waxa qallooca oo ujeeddada oo boobka oo dawlad xumida dad ka dhiidhin karaan waxaan doonaynaa wixii islaam oo soomaaliya oo wax garanaya oo dawladnimo wax ka yaqaan inay naga soo gaarhaan arrimaha nuucaasa intaysan tegin meel meesha ka xun barkee soomaalidu waxay ku mamaadaa ragciil cadaabtii ka dooray naagtan xiraya gurigan kor iyo hoos u cabiraya lacagta iska dhiib nin qora la soo siiyey uu leeyahu wato haydankiisaoo adigu haydankiisa oo adigula haydankiisa ka dambeeya ma xamili karno inaan soo jeesanay noqonaysaa wax badan baan sii jeednay waxaan doonaynaa wixii islaama oo wax garanaya oo dawladnimo wax ka yaqaan oo islaamnimo wax ka yaqaan oo soomaalinimo wax ka yaqaani arrintaa inay naga soo gaaraan intaysan heer xun naga tegin waa iga inta
bismi illaahi raxmaan raxiim waxa weeye sida aada maqlaysaan odayaasha cuqaasha waxa weeye dhibaatada jirta oo taagan oo habeen iyo maalin socota oo aan kala go' lahayn oo aan dawladu ka warqabin oo cid tidhaahda war meesha maxaa ka dhacay maxaa ka jira dadku maxay qabaan aysan jirin haddaan cabannana wax naga dulqaadaya ama na waraysanaya aysan jirin inaan ka hadalno dantaa nagu kalife dhowr bilood ka hor waxaa nala ka qaaday lacag la yidhaha darisayn lacagtii darisaynta ahayd markaan weydiinay raggii qaadayay waxay yidhahdeen waxaa laydiin samaynayaa folio familio folio familio waxaa weeye darisaynna waa naqaano dowladihii aan soo marnay ayaa darisayntu ka jirtay ama yaqaanay folio familio qofka ardaga marka la rabo inuu ama iskool aado ama dukumenti raadsado folio familiyada in dukumentiga uu uga baahan yahay looga sameeyaa loogu talagalay waa ku qanacsana lacagtiina waa iska dhiibi waxaan ognahay ama aan warbixinteeda haynaa markii lacagtiina laka qaato warqadihiisa warradii baan suuqa lagu daajiyo waxna qabta ma waxa weeye dawladdu dadka inay u baahan tahay dadkuna inay dawlad u baahan yihin war magu aan dawladdu dadka u baahnayn mase dadkaan dawladda u baahnayn qof aan nabadgelyo haysan oon caawa hurdi karin oo gurigiisii saacad walba qaba laguu soo dhacay yeertaa waa laguu soo dhacay yeertaa waa laguu soo dhacay waxa weeye wax la qaadan kara maaha dawladda iyo madaxda ee dawladda iyo ciidamada iyo wax walba oo jira waxaan ka rabnaa
inaan nalaka dulqaado dhibkana haysta oo caamka ah dad badan baa nala qaba kaligana ma nihin waa la og yahay meel weli layska weydiiyana ma hayno war ma waan dawladdu aysan dareemayn ama aan madaxda dawladdu damiir lahayn war dadka maxaa ku dhacaya asalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم dowladan uma arago dowlad ka hadli maayo laakiin waxaan diidannaho aan ka soo horjeednaa oon ummadda u sheegayna iyo shacabka iyo wixii muslimahoo ka dhiidhinaya arrintaas magaca mar walba la sheegto dowladnimo inta lagu sheegto beena oo kooxo anta abaabulato ay meel la fuusho ee ay tiraa dowladaan ahay aydoon dowlad ahayn dowlad waa tii shacabkeeda ka warqabta waa tii iskuul siisa waa tii jid u samaysa waa tii isbitaal siisa waa tii biyo siisa ma arag annagu wax dowladu leedahay ama dowladu adeegaa weligeenna ma arkin dowlad maxamed siyaad bare markay dhacda wixii ka dambeeyey bal waxaan aragna wixii dowlad maxamed siyaad bare ay abuurta kuwa jajabsanaya oo qaadanaya oo iskooladii iyo jaamacadiina gaar u kiraysta ayuu ka qaadanaya lacagihii dalkii ummadda wixii ka dhexeeya oo dan guudahayna ayuu gatay anta katarabi la gashadeen oo waraaqo been u samaysteen waxaasaan annagu aragna dowlad ma arkin waxaan ka soo horjeednaa kooxaha waxaa samaysanaya oo magaca dowladnimo sheeganaya ku qaraabanaya aan ka soo horjeednaa waxaan diidannahay falalka ay ku kacaayaan nimanka ay soo hubeeyeen qoryaha u dhiibteen ee ay yidhaahdeen adiguna ka soo qaado shacabka anna iiga soo qaad hulkaanaanna ku jiraya anugu ma bixi karee hulkaanaan ku jirayaa iiga soo qaad adna ka soo qaado aan ka soo horjeednaa shacabkaanu waa shacabkii dowlad kow iyo labaatan sano dhisneed oo waxaanoo dhan ayadu mataqaanaa soo dhistay jidadkan iyo guryahan ee dhulkan ka shaqaysay oo dadkan waxa hadda lahayo ayadu abuurtay dadkii waxaa waaye wax bil ka yar ku riday oo isaga xoreeye waaye dadkaanu shacabkaan marka waxaan idin leenahay meesha annagu dowlad kuma arag waxaan rabnaa waxa mataqaanahay aan ka soo horjeedno waxaa la yidhi man qutila duuna ahlihi fa huwa shahiid shahiideenaan nahaa annagu inaan shahiidnaan rabnaa oo idiin sheegaynaa dadkiina tuugada dadkiina dowladnimada sheegaha beenta oo idiin sheegaynaa waa shahiideen waxba nooma dhinna man qutila duuna ahlihi fa huwa shahiid waa maalihi waa cirli waxba uma harib haddii guryihii habeenkii noogula soo galay gabdhihii la kufsanaayo la dilaayo wixii la arko maalintiina wadada lagu hortaagan yahay qora lagula taagan yahay lagu leeyahay bix haddadan bixina dhaqaaqi maysa haddii kale xabad maxaa noo hara waxba nooma hari waxaan idiin sheegaynaa waxaan ka soo horjeednaa waxaas waxaan ka soo horjeednaa waxa la leeyahay lagu danaysa ee mashruuc maalin walba lala imaanayo ee la leeyahay taas taraan samaynayaa baal hebelaan samaynayaa war ninkan la sheegaayo sheekh yuusuf ou sheeganayo sheekh yuusuf aan ow ku leeyahy war sheekha daata kugu xalaaloobi maayaan xoolaha muslimka ma ku xalaaloobi karaan inaad adigu mashruucanta samaysato aad tiraa taas talan u samaynayaa ma kugu xalaaloobayso ilaahay asigaa xarimay asigaana xalaaleeya wax wax kaloo jarisan laga soo geli karaa ma jiraan oo dhinac laga keeni karo qalbigiinna how sheegina inay ku xalaaloobayso saas taas tara dadkaanu uma baahna dad xifdi karo oo testara u samayhaayana ma tihidina yaa testara u samayhe ex control ilaa minka ilaa ex controlka kale ilaa wadada soddonka kama tirsana dhulka aad joogtiin mana u idina dowlad adugu kamana talisiin yaad u samayhe testara lacagtooda waxaa rabtaa inaad meeshaas ku soo qaadato ku dhac war allihiin alla maya allihiin alla hadow yaha anugu wax kale ku dari maaye ood ilaahay dad yaqaana tihiin ood ashahaada tihiin ood muslim tihiin dadka aad qoryaha usoo dhiibteen ee qoryihii lagu dhacaayo ummadaas shacabka o masaakiinta lagu dhacaayo ee mataqaana haddii aad isleedihiin adugu wax ma dhicin adinkaa dhacay qoryaha adinkaa u dhiib ninkaanu shala qora ma haysan midka qoraga aan haysanna qofka kale kama adka waa agtaagan yahay waxaduu ka rabana waa ka tuugaa mahane ma dhici karin qoraga ninkii soo dhiibayow aday kuu hoyanaya hawsha dhamo sayi-aadka meeshaas ka dhacaaya adoo kuu hoyanaya haddaad isleedihiin mataqaanaa waxba kuma liidinoo nimaa ka soo shaqeeyo asigaa tegoo soo qaad waana ogta inuu adigana kuu soo qaadayo asaguna qaadana waa ogta sababtoo waxaad meesha adugu kula jirto meesha gadaalo oo oo bahalka ay u dambaysa magaalada u dambaysa waxa aad ku cune waa xoolihii ee shacabkan oo dal iyo dibad ka yimid iyo kuwii laga soo qaada dadkan canshuurta dhiiba qoryaha guranaayo oo cawska gadanayo haddii ilaahay kuu roon yahay xamaalanayo duudka kusiya wixii laga soo qaada waa war annagu dowlad ma arag dad waxaan aragnay saddex baasaboor wato gaalada xaggeeda ka yimidoo gaalo soo tashkiiliso qalbigooda daxash diinta daxashu ka fuushayaan aragnay oon qalbigooda diin islaam aysan ku jirin oo rag iyo dumar aan kala soconayn oon kala harayn oo dayunseen loo bixiyey oo naagahoodii ilmahoodii geeyey haddii ilaahay kuu ron yaha geeyey gaalaanta gacanta ugu soo irta ayaga soo naqad ma dadkaasa annagu dowladnimo iyo xaq iyo cadli inay nagu sooraan ka sugaynaa habraacaasi garoobay oo mid walba madaxeedu wax baaqulilaag ay saaran yihiin miyaan anugu cadaalad ka sugaya iyo dowladnimo iyo inay hogaamiso war allihiin alla mayah war dowladnimo waa tii dariiqeeda ilaahay sheeg waa tii nabi maxamed wax ku hogaamin jiray waa tii khulufada wax ku hogaamin jireen shacabkuna taasou raalli yahay taasou u bukaa taasou u jajaban yahay taasaa qof walba meesha ay joogto raasgamboon ilaa raasguri taasaa uga hoyanaysa qof walba wuxuu ka hela yaqaanaa kitaabkaas alla iyo sunnada bartiisou kula qancaya ayadaa xukumaysa askari tiro badan uma baahna ciidan tiro badanoo qaad cuna oo maalinka halkan malyan oo war toban labaatan qoys intay intay maalinku cunta kuma filna halkan oo askari aad ku sheegaysiin saa marka waxaas loogu shaqeeya soo dowlad u noqon karaa kaas kuma filna soo laab waxaa kusoo Aa.
laabata boolisatada ah haa dhibaato gaar ah ay ku geysteen haa dadka qowlaysatada daraad garab waxaa loo soo dhacay ninka la yidhaahdo cali xasanaa loo soo dhacay burgurkay ugu dhegan waa waa laga qaata wixii ku jira anta lagu qabta basoolo madaxa laga saara gabadhi iyo iyo iyo iyo qoray aka aa laga qaata soo bix midka kale canugow soo xumbaar guriga cabdullahi macalin salaadaa la gal waa la hareereeyey waa agtiisa asaguna waa canugow inta soo xumbaaro yidhi midida- mididana ku gowraca mididana ku gowraca wira dadan sheeg wax meeshay ku jiraan daabka iyo lacagta iyo doolarka waa sheegtay ilaa cunugiyaa laga birayaa waa iska dhiibtay waa qaateen dhibaatadaasaa taagan oo habeen iyo maalinaha taagan waxaa kaloo taagan wadada yare meeshaan marta ee ay samaysay bahasha laleeyahay ormuud ama barakeed anugu kalama aqaane wadadaasna dhibaa ka taagan dadkiaa ku leeday habeen hore toban- toddoba qofoodaa ku go'day wada lix mitira ee ummad shacabka aan loogu danayhayn ee meel daarushida la yidhaah kaliya loogu danayha ah halkaas marta wadadaas cabashaan ka nahay guryihii xaafadihii biyey ku celsheen dadaa sanad iyo bar ka maqan ilaa markii la dhisay guryahoodii ka qaxay ilmahoodii biyo qaadeen dhibaatay nagu haysaa wadadaas waa ka dacwaan ka nahay shacabku dacwow ka yahay hurmuud hadday ilaahay ka cabsanayso waxay hayse ay xalaal yihiin oo aysan ribo ahayn wadadaas labaatankeeda ha bixiso ha saarto laami annagu daarushida iyo jinni daarushadaarusalaam loo baxaa daarushalaam waa waa daarushide intaasoo kuna qofaa ku- boqoloo qofaa ku dhimatay markii la abuuro ka bacdi intay jayga ahaadna lama sheegi karo qof ku dhinta inkastoo oo qadiran yahay mataqaana ilaahay uu qadaro geerida oo ay xaq tahay haddana sababta ayadaa iska leh waa mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan doonayaa hadalka inaan ku qatimo waxay goomanaataba marbay gobi carootaaya gardarrada iyo kibirkaa ninkii gudani diidaamu bas
haddaba ma galaysaa
may aduu qabsoo qalin saxbeed ma aqrinay may waa qaadis kuwa maa ninkaas kale